laidinkagama sheekeynayo waa ka warhaysaan xaaladda uu dalka soo maray marxaladaha kala duwan uu soo maray isqabqabsigii faraha badnaa shan iyo labaatan waa maalintii dagaalka ka dhici lahaa muqdisho haddaa xasuusataan oo muddo kororsigii february la kororsaday dagaalkii dhici lahaa maantoo kale u ahaa haddaa xasuusataan oo dalka ilaahay subxaana wa tacaala uu ka badbaadiyey runtii dadka waxay dhahaan rooblaa saan u sabab ah may shacabka soomaaliyeed waa shacab ilaahay uu leeyahay ilaahay subxaana wa tacaala badbaadsada dalkan wax badanaa laisku dayey ajnabi soomaali inay dalkan qar ka tuuraan iyagoo eeganaya dano gaar ah marka alla subxaana wa tacaala oo ummaddiisa u naxayo dad masaakiin ah ayay shacabka soomaaliyeed u badan yihiin oo la rabay in la qaxiyo la dhibaateeyo gaajo u ba'daan iyo ducadiinna shacabka soomaaliyeed meel kasta oo joogo oo u ducaynaya inuu dalkooda iyo dadkooda ilaah u badbaadiyo saa darteed waxaan annaga sunnadii waxaa waaye alla subxaana wa tacaala ayaan samaynaynaa mahanaya wax kale ma dheerin dadka aqoon ma dheerin karti ma dheerin geesinimo ma dheerin wadannimo dadka kale ma dheerin keliya waxa uu ilaahay dadkiisa ku ilaashanaya keliya annaga noo soo adeejiyey horta taas ogaada waa runtii waxaa laga yaabaa dadkii maskaxdiina inay ku jirto dalka labada ninoo u sarraysa iyo maxay arrintan u xallin la'yihiin iyo waa run waayo waxa dalka soomaaliya baabi'iyey waa dana gaar ah ama shaksi ahaado ama shaksi ka dambeeya ahaado maantana laydinkagama sheekeynayo wax dhacayo oo sida darandooriga u dhacayo waa wax caddayntooda aada haysaan oo aan laydinkaga sheekeynayn cidda waxa falayso meesha loo socdo cidda hortaagan isku dayada dib u dhaca lagu samaynayo cidda samaynayso laakiin allah subxaana wa tacaala wuxuuna barayaa dariiqa ay ku istaagayso oo ah inuu dariiq adag yahay laakiin waa wada guulaysanaynaa insha allah waxaan wadanka xoroobay oo hadda ay dowladnimada noo soo carabtay khamiistii hore ee afariyo tobanka bishii markii xildhibaanadii la dhaariyey ayuu dalka wuxuu ka baxay hubanti la-aantii uu ku jiray oo wuxuu helay hay-ad sharciyeysan oo ah hay-adda ugu sarreysa dalka oo loo dhaariyey xildhibaanadeedii haddana waxaa berri la dhaarinayaa guddoonkii iyo aqalka sare waxaa ku xiga berri dambe hadduu alla subxaana wa tacaala kii golaha shacabka marka markaa kadib ayaa waxaa la rabaa in madaxweynihii la doorto way fiican tahay saansaanta socoto shalay iyo maanta iyo daraad iyo tartanada xoogan oo internetka ka socda hebel la ammaanayo hebel kale lasii ammaanayo guddoonkii iyo guddoomiye ku-xigeenada iyo waa saansaan wanaagsan oo dalka u horseedayso in oo maxaa la yidhaahdaa uu helo nidaam waana astaan fiican runtii waxaana ku xigto haddii alla subxana wa tacaala u idmo labaatan iyo toddobada guddoonka la helo oo aqalka golaha shacabka runtaa idin sheegayaa haddii guddoomiyaashaas noqdaan dad sax ah oo xaqa ku taagan oo sharciga ilaalinayo oysan hadhow madaxweynaha meeshuu u leexiyo ama hantida lasoo dhacay wax laga siinayo ay la leexdaan dalkaas horumar gaari maayo waxaa la rabaa guddoomiyaha la dooran doono berri oo aqalka sare rag baa hadda u tartamayo kii ilaahay u garto kulligey kulligood saaxiib baan lahay saddexdoodaa la soo wada shaqeeyey saddex malayna inta tartamayso saddexdaba waa la soo shaqeeyey in loo duceeyo kii yimaadana ilaahay looga baryo inuu xaqa maro kan labaatan iyo toddobada arbacada soomaan la dooranayana waa rag fara badan tiradooda kor kama xasuusti laakiin waa muhiim waay inay dastuurkaas ka shaqeeyaan oo ay dhammaystiraan dalka doorasho hal qof hal coda waa la samayn karaa waxaana la samayn kari malaan inay dalka geliyaan doorashadaas dastuurka ay dhammaystiraan dastuurkaas wuxuu muhiim noogu yahay wuxuu kala saarayaa awoodaha oo fulinta madaxa iyo sharci dejinta haddii saddexdoodaas la kala garan waayo cidda iska leh howlaha waxaa waaye waddankan af iyo daba isaga xirnaanaya marka ilaahay ha laga baryo in guddoon fiican la doorto guddoonkaas fiican hadduu noqdo qof ilaahay ka cabsanayo oo saliim ah oo saalix ah oo wanaagsan waa wada badbaadaynaa laakiin hadduu noqdo nin madaxweynaha mustaqbalka soo socda ku shaqaysan doono dalka isla meeshuu aadaya annagana habaaraan dabadhigayna habaarka hadduu dabagalana waxaa waa la wada baaba'aya marka waxaan leeyahay xildhibaanada ha fiirinina qabiilka ha fiirinina kan idiin dhow waxaad fiirisaan yaa badbaadin kara